bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan f m kusoo dhawaada warka subax qodobada aan maanta idiin haynana waxaa ka mid ah laamaha amniga soomaaliya oo holkal dad badan lagu soo qabqabtay xalay ka sameeyey magaalada muqdisho taliyaha ciidanka xoogga dalka oo la kulmay wakiilka midowda afrika ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka admis ee soomaaliya alla u naxariistee fanaankii weynaa ee xasan ismaaciil warcadde oo xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa ee maamulka somalilan maamulka puntland oo dowladda soomaaliya ku eedaysay in deeqda caalamiga ah iyo mashaariicda ay isbaaro u dhigatay wararka dibadda warkeena subaxa aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dhulgariir weyn oo xalay ka dhacay dalka tanzaniya ee qaaraddan afrika
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeegga trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeegga trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale duur wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taariikhda waxay ku beegan tahay sagaalka bisha agoost sannada laba kun saddex iyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana saaxiibayaal u diyaar garooba iyagiiba faahfaahsan aynu ku bilownay laamaha amniga soomaaliya ayaa xalay howlgallo ballaaran oo dad badan lagu soo qababtay waxa ay ka sameeyeen magaalada muqdisho waxaana howlgalkani ciidamada ammaanka ee booliiska soomaaliya ay si gaar ah uga sameeyeen degmada howlwadaagka ee gobolka banaadir howlgalkan ayaana ciidamadu waxay kusoo qabteen dhalinyaro aada u fara badan kuwaasi ay isugu geeyeen meel bannaan ah si loo kala saaro daryaha qeybta weliyow cadde ee booliiska gobolka banaadir daa-uud axmed ayaa waxa uu ka warbixiyey howlgalkaasi ay dhalinyarada badan ay kusoo qabqabteen isagoo dhalinyarada ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka islamarkaana ay soo gudbiyaan dadka ka ganacsanaya maandooriyaha noocyadooda kala duwan kuwa amniga liddi ku ah iyo sidoo kale kooxaha lagu yeero ciyaalweerada daryaha ayaana ciidamada ama dhalinyarada lasoo qabqabtay howlgalkaasna lagu soo qabtay waxa uu ugu baaqay in haddii ay arkaan falal amniga liddi ku ah ay la xiriiraan adeeg ama lambarka gaaban ee booliiska si ay ula wadaagaan falalkaasi amni daro iyo goobaha ay ku arkeen
waxaan rabnaa caawa ag joognaa ciidan waa iska wahaynaa habeenku xoor waa iska wahaynaa haddii aanaa heshiin waa waxaan rabnaa isku mid aan nahay shacabkiyaa tihiin ciidankeeniyaa nahay isku cadow waan leenahay hal cadow aa naga wada dhexeeya midka annakana dila adinkana waa dilaa waxa arki karo ogna adinka waay haddii aad qarsataan dhibaatada ka jirta meesha adinku aad degan tihiin waxay saamahay adinka waay waxay ku hormaray adinka waay haddii meeshaan wax lasoo tuuro diyay ku dhaceen adinkayn saamaynay intay markaad toban qof shan qof hudii lahayd inaad sheegtaan hal qof baan ka dhintay maxaan ku diiday waxaa la rabaa inaad isla shaqaynaa rabaa guryaha adinku aad degan tihiin waxaan ku arag waxaan u gadaa xashiish iyo caraq iyo xool u gadaa dhibaato adinkay ku tahay ilmihiinay ku tahay dhallinyaro soo koridoo fiican waxaad tihiin oo mustaqbalka waddankaad tihiin inaad iska celidaan ood sheegtaan meesha wax lugudaa tirada meeshaana wax lugudaa calaqii intuu ku jiraan oo inaad sheegtaan kuma fiicna soo inkuma haysana diyaar ku tihiin waxaad tihiin mustaqbalka waddankaad tihiin dalka adinkaa ka noqona madaxweyne reer wasaare baan ku dhex jiraa taliyaha ciidanka waan ku dhex jiraa taliyaha saldhigga waan ku dhex jiraa inta baadin ku dhex jiraa laakiin inaad ka u dadaashaan baa sidaa u gaari lahaydeen sidaad ku gaari inaad ciidanka la shaqaydaan waay ood sheegtaan wixii garan waaya wixii aadnaan aqoonin wixii inku soo siyaada wixii ku jira magaalada aad sheegtaan waay laakiin haddii aadnaan sheegin dhibaatada habeenkaas waa iska taageerahayna habeenkaas waa laydin soo bixinaa intaan idin keenina waa in la joogin habeenkaas wax danoo inkugu jirana male inaan caawa isku ogaanaan rabnaa waxaan isku ogaanaynaa haddii ilaaha idmo waxaad leedihiin meelaad la soo xiriirtaan ma taqaana meesha laga soo xiriiro markaad aragtaan nine nine one ma taqaanaan sagaal sagaal hal ma taqaanaan ma taqaanaan sagaal haddaad wax aragtaan sagaal sagaal hal aad la soo xiriiridaan si deg deg halan kugu imaanaa qofka la soo xiriira marka waa qofkii qofkii saba jecel waaye mugta qofkii xumaanta necab waaye war markaad aragto meel wax lagu gadaayo markaad aragto qof aad garawaysaan markaad aragtaan qof wax dhacaya markaad aragtaan qof aad ka shakidaan haddii meelaha ciidan uusan ka dhaweyna u sheegi karin nine nine one waca asagaa noo sheegaa toosaan kuu baahaynaa inta ma isla fahanne diyaar ma u tihiin
dhinaca kalena guddoomiyaha degmada howlwadaag oo isna qayb ka ahaa howlgalkaasi xalay ciidamada booliska qaybta weliya wacate ee koolka banaadir ay ka sameynayeen xaafado ka mid ah degmada howlwadaag ayaa waxa uu isna ka la hadlay dhallinyaradaasi faraha badan ee howlgalkaasi lagu soo qabtay gudoomiyaha degmada ayaana dhallinyarada ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka isagoo sidoo kale sheegay inay leeyihiin saddex cadow kuwaasi oo kale ah kirawaah iyo sidoo kale ciyaal weerada sidoo kale waxa uu sheegay in kuwa maanduulyaha ka ganacsadana cadowgooda saddexaad uu yahay gudoomiyaha ayaana dhallinyarada iyo cid walba waxa uu u ballanqaaday haddii ay soo sheegaan waxyaabahaasi amniga lidig u ah goobaha lagu hayo inay siin doonaan abaalmarin iyagoo sidoo kale qarin doona xogta qofkaasi la soo wadaaga arrimahaasi ta marka koowaad waa ku mahad celinaad taliya adiga iyo ciidamada amniga oo kala duwan hadday nabadsugidda yihiin hadday ilaalada deegaanka yihiin hadday booliska yihiin dhammaan waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo waxaa kaloon u mahad celinaa bulshada reer howlwadaag intooda samaha jecel oo wanaagga jecel ayagana waa u mahad celinaa waxaan rabaa marka taliyaha qaybta weliyow cadde intii uuna yidhi ayaa war noogu filan aan u malayhaa warku inuu bato ma rabno saddex cadowaan leennaa saddex cadowaan leennaa oo soomaaliya ay horumar ka gaari la'da waa garanwaa waa taqaaniin aan u malayhaa garanwaa waxaa la yidhaahdaa al-shabaabka ciddaan aqoonay u fahamtaan rabnaa iyo daraagiska xashiishka iyo calaqa iyo balaayada iyo ciyaal weerada saddexdaas cadow aan leennaa saddexduba hooyadaa dhaafi maayaan walaalkaa dhaafi maayaan aabbahaa dhaafi maayaan cid ay dhaafaayaan uma jirto saddexduba cid soo adeegsatana ma naqaano laakiin waxaan rabnaa warku inuu bato ma rabo sida taliyaha qaybtu sheegay anoo guddoomiyaha degmada ahaa ballan qaadaa cidda saddexdaas meel lagu gadaa ama cid ah ama cid ka shaqayha soo sheegta abaalmarinteedaana igu imaaneen xarunta degmada ha iigu timaado anaa siinaaya ayadana inaan la ogaanaan ballan qaadaynaa weliba oo qofkaas aan weliba si gooni ay noola shaqay doonto weliba haddii ilaa raalli ka noqdo intaas ma samayn karnaa yaa hadda dhibkan maxaa nugu keenaa amni darra aan tabanayno soo maaha haddaan amni haysna ma ma lays soo bixi lahay ma laysbaari lahay qof walbaaba shaqadeeda iyo gurigeeda si nabadgelyaa ku tegi laheyd nolosheeda iska raadsa laheyd shaqadeeday raadsa laheyd waxbarashadeeday raadsa laheyd laakiin adoo iskuul u socda ka warran haddii agtaada bam lagu dhufto ama qarax lagu dhufto yah maxaa dembiyahood gasha yah haddii ciyaal weero adoo iska socda ay torrey ku geliyaan maxaa dembiyahood gasha mid alkuliistaha oo cabsan hadduu ku dhibaateeya maxaa dembiyahood gasha ama mobeelka kaa qaato yah haddaad dhaafato ka warran marka ood shib u tidhaahdo laakiin haddaad soo sheegto oo hay-adaha amniga la soo wadaagto waa lagaa qabaa waa la qabanaa markii la qaqabto oo la qaqabtana waxaa imaanaya kii kaleoo soo socday inuu yidhaahdo waa leysqabaha ee uu asna bannaanka ka maro soo maaha maxaan isku ognaa hadda inaan saddexdaasba aan iska mid ka wada noqonno annagoo maamulka iyo hay-adihii amniga dhammaanteen annagoo ah inaan iska kaashanno ma diyaar muu tihiin ciddii saddexdaas soo sheegta abaalmarin ha iigu timaado aniga haddii ilaa raalli ka noqdo insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq
waayahay kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada howlwadaag ee gobolkana banaadir oo qayb ka ahaa howlgal xalay qaybo ka mid ah degmadiisa ay ka sameeyeen ciidamada booliska welioo cadde ee gobolka banaadir dhinaca kalena taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay taliyaha aydhada waxa uu kulan la qaatay wakiilka midooda afrika ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka admis ee soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareekaas ibraahim sheekh muxudiin cadow ayaa la kulmay wakiilka midooda afrika ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka admis ambasador maxamed alaamin sof wadahadalada ayaa diiradda lagu saaray wejiga labaad ee qorshaha dhimista ciidamada admis iyo kala guurka ee soomaaliya jenaraal ibraahim sheekh muxiyidiin taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in uu kalsooni buuxda ku qabo in ciidanka xoogga dalka ay la wareegi doonaan ama la wareegi karaan amniga guud ee dalka ayna u diyaarsan yihiin taliyaha ciidamada admis jenaraal sam conin iyo saraakiil ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa sidoo kale ka qayb gale kulankaasi labadaasi mas-uul ku yeesheen magaalada muqdisho dhinaca kalena haddii aynu eegno puntland ayaa dowladda soomaaliya waxay ku eedeysay in ay isbaaro u dhigatay deeqaha caalamiga ah iyo mashaariicda kale ee dowladda soomaaliya laga rabo inay gaarsiiso dowladaha caalamka wasiirka waaidhahdee wasiirka kaash aan ku laabto halkaasi dhegeystayaal maamulka puntland ayaa waxa ay eedeen u jeediyeen dowladda soomaaliya kaas oo ay ku sheegeen inay isbaaro u dhigatay mashaariicda iyo sidoo kale deeqaha caalamiga ah kuwaasi oo la rabay inay gaarsiiso dowlad deegaanada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya wasiirka maaliyadda maamulka puntland cabdiraxmaan dhabancad ayaa ku eedeeyay dowladda soomaaliya in deeqaha caalamiga ah iyo mashaariicda ay isbaaro u dhigatay oo aysan dalka gaarsiin taas oo caqabad ku ah hanaanka dowlad dhiska dalka ee muddo soo socday wasiir dhabancad ayaa sheegay dowladda federaalka ay tahay inay ka shaqeeyaan dalka oo dhan horumarkiisa laakiin taas beddelkeeda muddooyinkan dambe ay caqabad ku noqdeen horumarinta dalka sida uu hadalku dhigay ah bishu tahay sideed bishii sideedaad waxaanu isugu nimi wasaaradda qorshaynta xidhiirka caalamiga iyo horumarinta dhaqaalaha puntland waxaa ka dhacay shir aan caadi ahayn oo socday muddo saddex saacah waxaa shirkaa guddoominayey madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi deni waxaa ka soo qayb galay badanaaba wasiirada dowladda puntland shirkaas waxaa looga hadlayey sidii loo maarayn lahaa barnaamijyada deeqaha caalamiga ah iyo mashaariicda ka fula puntland iyo sidii isku xir fiican looga samayn lahaa horumarinta dhaqaalaha puntland dibad iyo gudaba waxyaabaha ugu muhiimsanoo shir ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in la aasaaso puntland economic development council oo madaxweynuhu ku dhawaaqay in la dhiso puntland development council wuxuu ahaan doonaa boor sare oo ka shaqeeya horumarinta dhaqaalaha puntland wuxuu kaloo qayb weyn ka ahaan doonaa siyaasadaha horumarneed ee dhaqaale oo dibad iyo gudaba oo ay ka mid yihiin investmentiga diyaasamuraha iyo caalamkaba waxaa kaloo si fiican looga hadlay oo laysla falaqeeyey sidii loo maarayn lahaa mashaariicaha deeqaha ah oo waddanka soo gaaro oo ay ka mid yihiin kuwa bilateraalka ah oo world banke ka yimaada iyo kuwa daaragtiga ah oo deeqdaha donationka humanitarianka iyo badanaana ah waxaa puntland ay bilowday nidaam cusub iyo qaab cusub ee ula dhaqmi doonto haddii alla idmo sida deeqahaasi loo maareeyo sida loo koordineed gareeyo iyo sida loo monitor gareeyo markay yimaadaan intaa wixii sii dhaafsa waxaa ku daraya haddii alla idmo wasiir maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo qaybtiisa ka qaadanaya barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahadda iskale sida wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga puntlandba uu sheegay maantay waxaa halkan ka qabsoomay shir madaxweynaha dowladda puntland uu shir guddoominayey inta badan golaha wasiirada iyo la taliyaal dhinaca siyaasaddan ay ka soo qayb galeen shirka sida la xusayba waxaa looga hadlay adkaynta horumarinta dhaqaalaha puntland iyo sidii lagu abuuri lahaa fursado cusub ama dhinaca maalgashiga ha noqoto ama dhinaca mashaariicda horumarinta ha noqotee
dhinaca kalena allah u naxariistay fanaankii weynaa ee xasan ismaaciil urcadde ayaa xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa ee maamulka somalilan xasan ismaaciil oo ku dhashay deegaanka xagal ee duleedka magaalada hargeysa kii waxa uu fanka kusoo biiray sanadkii allah u naxariistay fanaan xasan ismaaciil warcade oo loo yaqaanay tuse owdusiye wuxuu ahaa fanaan weyn waxaana si gaar ah loogu xasuustaa riwaayadii if iyo aakhiro allah u naxariista xasan ismaaciil warcadde wuxuu sidoo kale ahaa sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliiska somalilan sabir iyo iimaan allah ka siiyo dhammaan ehelkii qaraabadii bahda fanka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay fanaankii weynaa ee ismaaciil xasan ismaaciil uurcade oo xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa ee maamulka somalilan halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsani muqdisho markaan haddii aan eegno afqaraadka dibadda dhulgariir weyn ayaa xalay waxa uu ka dhacay dalka tanzaniya ee qaaradan afrika xalay fiidkii waxaa dalka tanzaniya ka dhacay dhulgariir weyn ka oo soddon iyo saddex kilomitr ee ayraadii fiidkii xalay tanzaniya ayaa waxaa dhulgariir uu ka dhacay deegaan soddon iyo saddex kilomitr dhanka koonfur bari kaga toosan ee degmada lunki ee gobolka sinkida ee dalkaasi tanzaniya dhulgariirkan halbeegkiisu waxa uu ahaa shan dhibic shan rigtar cycle lamana soo sheegin dad wax ku noqda inkastoo uu jiro burbur soo gaaray qaar ka mid ah dhismooyinkaasi dhismooyinka halkaasi ku yaala dadka ku nool deegaanka uu dhulgariirku uu ka dhacay ayaa sheegay in burbur uu soo gaareen muraayadaha daaqadaha iyo qaanadaha oo soo wada qaatay ama soo wada daatay dhanka kale dhulgariirkan waxaa laga dareemay deegaanada iyo degmooyinka kale ah buuma idiki munka minko iyo totoma degmooyinka la yiraahdo ee ku yaala wadankaasi tanzaniya gudaana dhegeystayaal warkii subax waad kala socotee raadiyaha dalsani muqdisho wanaginta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel